bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan ku soo dhowaada warka subax ee raadiyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo ku sugan dalka qatar ayaa kulan la qaatay amiirka dalkaasi tamiim bin maxamed al than xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay in xiriirka wadamada geeska afrika uu wax badan ka bedeli doono dhaqaalaha soomaaliya qaar ka mida musharaxiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa ay maanta khudbadahooda musharaxnimo u jeedin doonaan golaha wakiilada maamulkaasi guddoomiyaha gobolka banaadir oo soo xiray tababar lagu baranayay maamulka wanaagga iyo iskaashiga ka oo lagu qabanayey ama lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho akhbaaraadka dibadda dhegeystayaal warka aad kula soo doontaan waxaa ka mid a kow iyo toban qof oo ku dhimatay tobaneeyo kalena ay markaasi la xanuunsan yihiin kadib berihiis ay cuneen oo ay ku sumoobeen
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taarikhduna waa shan iyo tobanka bisha disembar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayri oo ku sugan haatan dalka qatar magaalada caasimadda oo ah ee dooxa ayaa la kulmay amiirka dalkaasi qatar taamin bin xamaad al than faafahinta warka waxaa nooga soo dirtay dooxa waryahayaga nasra bashiir cali si loo xoojiyo xiriirka iskaashiya walaaltinimo ee ka dhexeeya soomaaliya qatar ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre waxa uu kulan muhiima la qaatay amiirka dalka qatar tamiim bin hamed al thani iyagoo kulankooda iskula qaatay in la dardargeliyo heshiisyadii horey u dhex maray soomaaliya qatar kuwaasoo ku saleysnaa horumarinta dhaqaalaha dhismaha iyo maalgashi dhex mara labada dowladood ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa amiirka wadanka qatar uga mahad celiyey taageerada iyo iskarab istaagga ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed ee dowladooda iyo heshiisyadii muhiimka ee dhex maray labada dal amiirka wadanka qatar tamiim bin hamed al thani ayaa xuseyn dowladiisa ay ka go-an tahay garab istaagga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dhammaan heshiisyadii dhex maray labada dalna ay noqon doonaan kuwo miro dhala wafdiga soomaalida ee ra-iisul wasaaruhu uu madaxda ka yahay waxay u yimaadeen dalka qatar booqasho rasmi ah booqashadii rasmiga ahayd waxay dhacday maalintii bisho ay saddexiyo tobanka ahayd waa midii looga wada hadlay iskaashiga labada dal sidii loo xoojin lahaa soomaaliya qatar waa iyadii lagu kala saxiixday heshiisyo dhowra marka qaybtii hore ee booqashadu taasay ahayd ra-iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay amiirka dalka qatar oo ay wada hadallo yeesheen kaasoo lagu soo qaaday sii xoojinta xiriirka qatar iyo soomaaliya iyo oo awalba uu ka dhexeeyay xiriir wanaagsan oo walaaltinimo marka ra-iisul wasaaruhu sidoo kale wuxuu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda ka qaybgelaysa doxa forum dalal badan ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee jaban wasiirka arrimaha dibadda ee kenya dalal badan ayaa soo codsanaya inay ra-iisul wasaaraha arkaan oo iyaguna u jooga
nasre bashiir cali warbaahinta qaranka qatar
xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay in xiriirka wadamada geeska afrika ee muddooyinka ugu dambeeya dowladdu dadaalka ugu jirtay sidii sare loogu qaadi lahaa uu wax badan ka bedeli doono dhaqaalaha dalka mahdi maxamed guuleed qatar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ahna haatan kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka oo jabuuti uga qeyb galay madasha sanadlaha ah ee macadka daraasaadka siyaasadda heritage ayaa sheegay xiriirka wadamada geeska in wax badan uu ka bedeli doono dhaqaalaha dalka
isdhexgalka gobolka ee xagga dhaqaalaha ayay tahay inaynu maanta ka hadalno taana wax badan baynu ka faa'iidaynaa waxaynu ka faa'iidaynaa nabad waxaynu ka faa'iidaynaa nolol kol haddaan jabhada la isu soo hubeynahayn oo xasillooni siyaasadeed oo taa keniya iyo soomaaliya la mid ah aynu helayno waxaynu mar labaad ka faa'iidaynaa in soomaaliya iyo etoobiya nabad ku wada noolaadaan soomaalidu waa ogtihiin oo ganacsi fircoon bay ku leeyihiin kenya ku leeyihiin etoobiya ku leeyihiin jabuuti weli soomaalida soomaaliyaan ka hadlaya suudaan bay ku leeyihiin uganda sidoo kale dunida kale daafaheeda aragteen aad bay ganacsiga iyo isdhexgalka iyo inay aragti ku soo kordhiyaan dadka ay la nool yihiin ay u horseedaan maxay haddaba iyagu isugu soo kordhin waayeen maxay haddaba iyagu horumarkaas u samaysan waaye waxaan isleeyahay maanta waddadii caddayd baan waddadii dhab saxda ahayd baan cagta saarnay ilaa labadii kun wax badan waa soo qabsoomeen maantana waxaan u baahan nahay inaan isla shaqayno inaynu jaarkeennana la shaqayno waxna kala faa'iidaysanno iskaashiga iyo wada shaqaynta iyo midooga laga hadlaya ma aha mid siyaasadeed laakiin waa mid dhaqaale iyo walaalayaalow colaadi waxba inama tartee aynu ka faa'iidaysanno dhaqaalaha iyo isdhexgalka iyo in aynu inagu isku tashanno dalkeenna aynu ku tashanno
warwasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo ka hadlayay magaalada jabuuti qaar ka mid a musharaxiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya u taagan madaxweynaha maamulkaasi ayaa maanta khudbadahooda musharaxnimo waxa ay u jeedi doonaan golaha baarlamaanka ee maamulkaasi maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa noo faahfaahinaya warbixintaas
qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada ee maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxaa lagu wadaa in ay khudbadahooda musharaxnimo u jeediyaan xubnaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ayaa waxay sheegeen in doorashada wakhtigeeda ay ku dhici doonto maanta iyo sidoo kale maalinta beri ahna musharaxiinta ay khudbadooda u jeedin doonaan baarlamaanka koonfur galbeed sagaaliyo tobanka bisha ayaa waxaa lagu wadaa in doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed ee ka dhacda magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ciidanka ammaanka ee ku sugan magaalada baydhabo ayaa haatan waxay dadaalo badan ugu jiraan sugidda ammaanka ee magaalada baydhabo iyadoo xaaladda magaaladan ay tahay mid aada u degan
gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa soo xiray tababar lagu baranayay maamul wanaagga iyo iskaashiga ka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho siduu noogu waramayo nuur sayi tahliil
tababar ujeedkiisu ahaa koruqaadista maamul wanaagga oo socday muddo shan cisho ah ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane injineeriisu iyadoo tirada ka qayb gashay tababarkani aqoon kororsiga ay ka koobnaayeen boqol iyo afartan qof oo ka kala socday maamulada degmooyinka gobolka banaadir iyo dhalinyaro ka socotay gobolka mudug waxaana soo agaasimay maamulka guddiga abaabulka heer qaran oo kaashanaya maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga ee degmada shangaar maryan badar xasan iyo axmed maxamed xirsi oo ka mid ah dhalinyaradii ka socotay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ka hadlay tababarkii ay qaateen iyo waxyaabihii ay ka faa-iideen
meeshaas waxaan kasoo baranay xirfado aada u qaalisan waxaan u mahad celinaynaa intii soo abaabushay iyo intii noo garatay inaan ka qayb galno si aan u hogaamin u hogaaminno ummadeenna aan xilo ku hayno oon hor soconno oo ah qof walba oo yacni shacbiga soomaaliyeed ka mid ah hal arrin baa sugaysa hadduu rabo dalkan inuu hagaago isagay ka bilaabmanaysaa waa arrimihii ugu muhiimsanaa oo halkan ayadana ugu nimid casharadan uga faa'iidaysanay waxaan isleeyahay marka qof walba ina ka mid a waa inuu qaato isagu dowrkiisa xaggee wax ka hagaajin ka dhaw isweydiiyo haddii taas aadan kari karin hal tala aanagu idiin hayna haddaan madal ahaan nahay talada idiin hayna waxa weeye ama dalka dhismihiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaado ama dhibka adigu ka dayso guryahaga iska jiif gudoomiye ku-xigeenka guddiga abaabulka qaran mudane cabdiqaadir mire faarax ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarkani waxaa la qaatay guddoomiye casharo aada iyo aada qaali u ah waxaan is leenahay sagaashankii qof ee gobolka banaadir ka socday way ka faa'iideysteen Een, waxaa ka yani gobolka banaadir waxaa ka socday boqol iyo soddon qof oo konton ka mid ay ahaayeen saraakiil sare ee xoogga dalka soomaaliyeed toban waxay ka socotay degmada gaalkacyo oo dhalinyada halkan ka hadashay inta soo hartay oo ah siddeetan ayaa gobolka banaadir ka socotay duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineerihiisu ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu u taagan yahay horumarinta maamul wanaagga iyo in si hufan bulshada loogu adeego annaga maamulka gobolka banaadir runtii waa maamulkii shacabka waxaan u taaganahay waxay tahay inaan u adeegno shacabka marka si shacabka loogu adeego waa in shacabku ay maamulkoodu noqdaan maamul hanan kara kalsoonida shacabka ogaan kara waxa shacabku ka sugayo islamarkaana hagaajin kara wada shaqaynta dhexdooda iyo sidii bulshada loo gaarsiin lahaa horumar waara sidoo kale waxaa iyadan sharafa guddiga wacyigelinta heer qaran oo runtii iyo maamul gobolka banaadir hoos ka kaashaday barnaamijkan seminaarka ah oo weliba qobaro caalima la keenay intaasna ujeeddada ay ahayd in bulshada sidii loogu adeegi lahaa aan sii hagaajinno u sii dhowaano bulshada u diyaar garowno doorashooyinka laba kun iyo koob iyo labaatanka bacdamaa dalkan siddeedii februaayo laba kun iyo toddoba iyo tobankii wixii ka dambeeyey ay shacabkii iyo dowladnimadiiba isqaateen kalsooni buuxda la siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka in haddana eh, maamulka dowladnimo la daadejiyo ilaa heer hoos la geeyana waa runtii midaan u taagannahay kana shaqaynayno una dhaarannay dhammaanteen inaan bulshada u wada adeegno nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho waa waag dhegeystayaal halkaa warkaa kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda dad bara badan ayaa waxa ay ku sumoobeen raashin bariisa oo ay cuneen sida markaasi laga soo xigtay warbaahinta ku dhowaad toddobaatan qof ayaa la geeyey cisbitaalka kadib markii cunadii waa markii ay cunadii xafladda lagu dhigayey gobolka galbeedka ee kanaadta ay ku sumoobeen afayeen u hadlay booliiska ayaa b b c da u sheegay in kow iyo toban qof oo xaalad culus ku jiraan halkaasi ay sumoobeen waa dadkaasi kow iyo toban ka mid ay xaalad culus ku jiraan laba qof ayaa lagu soo waramayaa in loo helay dhacdadan sargaal caafimaad oo maxalli ah ayaa warbaahinta u sheegay in cunnada laga yaabo inay sumaysnayd waxaa nala siiyey bariis lagu sameeyey yaanyo kaas oo sirayey waa markaasi shiirayey qof ka qayb galay xafladda ayaa wariyaasha u sheegay sidaa dhammaan intii tuura waa intii markaasi halkaa ku sugnayd ee cunnada isticmaashay in badan oo ka mid ah xaaladoodu waa ay markaasi khatar gashay balse dadkii cunay waxa ay bilaabeen mandag iyo sidoo kale inay ka cawdaan calool xanuun ayaa warbaahinta markaasi u sheegay mid ka mid a dadka goobta ku sugnaa dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday macadka waa macbad markaasi ku yaala degmada lagu magacaabo jangaar kaas oo markaasi ay ka dhaahisay xaflad qaas ah oo dadka deegaanku ay dhiganayeen dhegeystayaal warkaas waxaad ka dhegeysanayseen radio muqdisho waanaga intaa waad ku mahadsantiin la socodka ciddi uu seegan waxa ay ka heli kartaa radio muqdisho dot net